أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim waa khamiis lix iyo tobanka bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo weerar qorshaysanoo murtadiinta askar looga dilay qaarna nolosha lagu soo qabtay ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada muqdisho qarax khasaare lagu gaarsiiyey kufaarta afrikanta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta xildhibaanad ka tirsan golaha dawaaqida ka hor istaagtay inay raacdo diyaaradda kusii jeeday magaalada baydhabo maxkamadda wilaayada baay ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada boolofulaay ee wilaayadaasi mujaahidiinta halgaacid ah ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey weerar qorshaysan oo ay ka fuliyeen waddanka maali ardayda madarasada alqamar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday magaalada buurdhuxundhe ee wilaayada bakool wilaayada gedo ayaa soo gebagabaysay xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taasi oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi
والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر
waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan weerar qorshaysan oo murtadiinta askar looga dilay qaara nolosha lagu soo qabtay ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada muqdisho warkaas iyo war kaloo ku saabsan qarax khasaare lagu gaarsiiyey kufaarta afrikanta oo ka dhacay qaybo ka mid a wilaayada shabeellada hoose waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen yaasir maxamed ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weerar qorshaysan la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa halka loo yaqaano ceelshaale oo ku dhow xaafadda daarusalaam ee duleedka magaalada muqdisho waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkaasi inta la xaqiijiyey waxaa howlgalkaasi lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah waxayna mujaahidiintu nolosha kusoo qabteen hal askari oo murtad ah sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay howlgalkaasi kusoo qanimaysteen laba gaari oo kale ah iska roge iyo gaare nooca raaxada oo ay wateen maleeshiyaadka la beegsaday waxayna sidoo kale mujaahidiintu gacanta kusoo dhigeen qori a k afartan iyo toddobo iyo qori bkm ah shabeellada hoose mujaahidiintu waxay maanta qarax la beegsadeen kolonyo ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada namber lixdan iyo buufow qaraxa ayaa haleelay oo burburiyey gaari tow ah waxaana sidoo kale halaagsamay askartii kufaarta ee la socday gaarigaasi sidoo kale shabeellada hoose howlgal qorshaysan oo ay xalay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada afgooye waxay ku dileen askari ka tirsanaa booliiska riddada kaasi oo lagu magacaabi jiray xasan dabanow banaadir howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen qaybta qudaarta ee suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho waxay ku dileen askari murtad ah waxayna ka furteen biskoolad uu ku hubaysnaa bay ciidamada mujaahidiintu waxay saaka weerareen saldhigga murtadiinta ee deegaanka awdiinle ee hoostaga magaalada baydhabo waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada waajid howlgalladani waxay qayb ka noqonayaan weerarada lagu dhiig bixinayo cadowga allah ee duulaanka shareeca la dirarka ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga jasaaka allahu khayran walaalka kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta xildhibaanad ka tirsan golaha dawaaqiida ka hor istaagtay inay raacdo diyaarad kusii jeeday magaalada baydhabo faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u bilowday inay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada muqdisho ka celiso siyaasiyiin iyo xildhibaano murtadiin ah oo ku jeeday dhanka magaalada baydhaba ee xarunta u ah maamulka ashaado la dirirka ah ee la magacbaxay koonfur galbeed xildhibaano sareedo maxamed cabdalla oo ka mid ah xubnaha golaha dawaaqiidda ee baarlamaanka riddada ayaa maanta sheegtay in laga hor istaagay inay ka duusho garoonka muqdisho waxayna sheegtay in laga reebay diyaarada ay ku tegi lahayd magaalada baydhabo oo ah halka laga soo doortay maantan anadeegan doorashadeeda u socdo ayaa garoonka diyaaradaha diyaaradan mataqaana raacay liiga reebay maandeed waxaa hal dhahay star airline halii dhahay taliyaha fuucahay taliyaha maxaa waayan dhahay taliyaha fuucahay inta liilaayo liijijiiday cunuga hataa aan labis qabin oo wuxuu yahay aan garan waayba igu dhagay oo tikidkeyga igala cararay intaan tikidka kasoo dhiganaya maxaa ahayd naaba diyaaradda wari albaabka u xir xir wariya diyaaradda al dhahay ninkiina indhaha loo guduudiyey diyaaradda albaabada la ii xirta waa baxay si xishmad darre eh oo akhlaaq xumo eh ayaa garoonka laygula dhaqmay nin boliisa i imaaday wixii ku celiyey waa ogaanaynaa gudaha soo galo i dhahay gudaha ma gelin banaanka erboorkan taaganayo ilaahay haddana qof ii imaaday male oo sababtaasa lagu reebay ii dhahay gardarra caddaana liigu reebay aniga sharci dejina ahay cid igu celin kartana ma laha soomaaliya waxaa ogaanaysaa inuu soo tood saaray burbur wixii aan soo dhoodhoobayna labaatanka sano inay burbureen ogow aniga fasaxna waa soo qaatay guddoomiye baarlamaanka wuu ogyahay inaan safraayay agtiisa uu iga dhahay qof garoonku dadku celinaayo ma laha warqadayda fasaxna waa wataa one weekan bay dhaba gaari lahaa aniga deegan doorashadayda u socda arrintan ayaa daba socota kadib markii la sheegay in madaxda riddada ay garoonka muqdisho geeyeen dhiis ay ku qoran yihiin magacyada xubno siyaasiyiin iyo xildhibaano murtadiin ahaa kuwaasoo qorshaha ahaa in lagu hor istaago inay u safraan dhanka magaalada baydhaba waxay sidoo kale tan imaanaysaa xilli xiisada u dhexaysa maamulada muqdisho iyo baydhabo ee faraha ka sii baxday saacadihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho ay qaabishay mucaaradka maamulka koonfur galbeed xubnaha ay qaabishay safaaradda dowladda saldhiibiyadda maraykanka ee muqdisho ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ay kooxda riddada u diyaarinayso inay qabtaan hoggaanka maamulkaasi si ay meesha uga saaraan lafta gareen oo uu khilaaf xooggan kala dhexeeyo maxkamadda wilaayada baay ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada bulufulay ee wilaayada baay xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkan inoo haya
halkan waa fagaaro ku yaala degmada buulafullaay gelinkii dambe ay shalay waxaa isugu soo baxay boqolaal muslimiin ah oo isugu jiray rag dumar caruur iyo waayeelo kuwaas oo u soo daawasho tegay xad ka mida xuduudda alleh goobta xadka uu ka dhacayay aad ayaa ammaankeeda loo adkeeyey waxaana la arkayay ciidanka xisbada wilaayada islaamiga ee baay iyo ciidamo kale oo gaar ah oo goobta ku sugnaa kuwaasoo ammaanka sugayay dhanka kalena ilaalinaya nidaamka iyo kala dambeynta xadkan oo ahaa xaduridda waxaa lagu fuliyey laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo ciidamada towxiidka ee wilaayada islaamiga ee baay ay gacanta kusoo dhigeen iyagoo si dhuumaalaysiya ugu socday magaalada caasimadda ah ee muqdisho mid ka mid a askartan waxaa lagu magacaabi jiray xasan guduudow isaaq waxa uu ahaa soddon iyo kow jir ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan maamulka riddada ee koonfur galbeed waxa uu ka tirsanaa muddo toban sano ah isagoona kasoo howlgalay deegaanka goofguduud buurey iyo degmada diinsoor oo ka wada tirsan wilaayada baay askariga labaad waxaa lagu magacaabi jiray aadan kaalmow ibraahim waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan waxa loogu yeera federaalka waxa uu kasoo howlgalay wilaayada galgaduud muddo sanad iyo dhowr bilood ah ayuuna la shaqeynayay maleeshiyaadka murtadiinta isagana ciidanka mujaahidiinta ayaa soo qabtay isagoo si dhuumaalaysi ah muqdisho ugu socdo ugu dambeyn qaadiga maxkamadda ayaa ku dhawaaqay xukunka murtadiintan lagu laayay buulafullaay xukun kow falka ay ku dhaceen eedaysanayaasha inuu yahay fal gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil haduriddo ah maraajicda loo oskaday xukunkan qowluhu tacaalaa يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة آية كنت نكوت وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمعرق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحا كسقنا ذي قرال كودا وبالله توفيق haddana xukunkii waa la fulin karaa maaha markii ugu horreysay ee fagaarahan lagu toogto maleeshiyaad murtadiinna waxaana fagaarahan uu ku caanbaxay in madaxa looga jaro jawaasiista iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee gacanta lagu dhigo iyaga oo nool kuwaasoo madaxa looga jaro fagaarahan
mahadsanid abu xasaan mujaahidiinta alqaacida ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey weerar qorshaysan oo ay ka fuliyeen waddanka maali sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen nuur cali warsame abushiiba mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey howlgal nouci ah ee ciidamada inqimaasiyiinta mujaahidiinta ay ku qaadeen garoonka militariga ee sida aadkaa loo ilaaliyo ammaankiisa ee ku yaala magaalada bomaako ee caasimada dalka maali war-saxaafadeed ay faafisay mu'asasada alzalaaqa ayaa lagu sheegay in howlgal inqimaasi oo qaatay muddo sagaal saacadood ay ciidamada mujaahidiinta ku galeen saldhigga ciidamada cirka ee midbukeyta ee caalamiga ah iyo akademiyada tababarka ciidamada maali ee lagu magacaabo falaaji ee ku yaala caasimada maali ee bomaako howlgalkan waxay mujaahidiintu shaaciyeen inay allah fadligii ku dileen sidoo kalena ku dhaawaceen boqolaal askari oo murtadiinta maali ka tirsan waxaa mujaahidiinta inqimaasiyiinta ahaa uu suura gashay inay gebi ahaanba burburiyaan lix diyaaradood oo kuwa militariga ah oo ay ka mid tahay diyaarad nooca kuwa duulyaha aan lahayn iyo afar diyaaradood oo kale oo ay qayb ahaan u burburiyeen mujaahidiinta waxay sidoo kale si dhammaystiran ay u gubeen tobanaan gaadiid ah oo ay ku jiraan oo kuwa gaashaaman iyo saanid militari oo xoogan oo gudaha goobaha la beegsaday yiilay war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in dhowr iyo toban mujaahid oo inqimaasiina ay ka qayb qaateen howlgalka waxay jamaacada nusratul islaam sheegtay in weerarka uu ah mid loogu argudayey dadka muslimiinta ay xasuuqyada ku hayaan murtadiinta maali iyo murtasaqada ruushka ee fagner mu'asasada zalaaqa waxay sidoo kale faafisay sawirada ciidanka mujaahidiinta ee ka qayb qaatay howlgalka nowciga ah weliba iyaga oo ku sugan dhismayaasha ay beegsadeen waana mid ka mid ah howlgallada fariidka ah ee lagu beegsanayo murtadiinta maali mahadsanid abuusheyba ardayda madarasada alqamar ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday magaalada buurruxunle ee wilaayada bakool cabdulqani maxamed ayaa ka waramaya مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون مسلمون مسلمون
waxa uu ahaa bandhig si weyn u soo jiitay kasoo qaybgalayaasha islamarkaana ay sameeyeen ardayda wax ka barata madarasada alqamar ee hoos tagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool kadib munaasabad ka dhacday bartamaha magaalada buurdhuxunle munaasabada oo ay kasoo qaybgaleen culimo salaadiin waalidiin iyo boqolaal isugu jira qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada ayay ardaydu kusoo bandhigeen culuum kala duwan oo maadi iyo sharci isugu jira waalidiinta iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha ayaana si weyn بعد الحمد نشكر الله تعالى على ما من به علينا من نعمة الإسلام والإيمان والجهاد ونشكر أيضا مكتب التربية والتعليم لحركة الشباب المجاهدين الذي يبذل جهوده في أقصى غاياته لنرتقي إلى مستوى الأعلى من التعليم ما الأمراض التي يمكن أن تصاب الأذن؟
يمكن أن تصاب الأذن أسباب الأمراض الأمراض منها ثقب طبلة الأذن الذي ينتج من تنظيف الأذن بواسطة آلة حادة كيف تحافظ على سلامة الأذن؟
نحافظ على سلامة الأذن بأشياء عديدة منها تنظيف الأذنين من أوساخ من منديل نظيف غير ملوث عدم تنظيف الأذن بإدخال طرف حاد فيها كالدبوس والقلم بسات برمبرو بدر بسكيل بال بصل بمبرمو but bocor buufin bakeeri baasto bariis bataato barandho bakayle bundug tarrag tabelo tufaax tuke tagsi telefoon tallaabo tuunji telefishin tilmaan timir tareen teendho tarmuus tamaandho toon jeer malaaqmayow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada buurdhuxun leh ayaa si weyn u bogaadiyey horumarka waxbarasho ee ay ku tallaabsatay madarasada isagoona ku dhiirigeliyey macalimiinta iyo ardayda inay sii labalaabaan dadaalkooda anoo ka hadalaw afkinugabada reer bokool khaasatan reer adam jazakumullahu khayran alena arun eed anka faraxsagna eedna nin faraxad geliidi eed iyo eedna manaha bulshadii qiiman lahaati iyo geeki antu ku dareemo hayna walaalaha bandhaki kulli eragaaseen dadaalkaasna jazakumullahu khayran alena wallin baahnaayu manaha anil hasaar gobolka anil hakusaar masan hayna degmada lahakusaar taas maybuaha wal eed iyo eed غير إد إن شاء الله سو ما يبالي در دارمي معلمين أولا إلهي كتاب جدد برو هايتان صبر بدن أني سن موجودان ما يبالي أنا أني سن دبر أديك دان سهتم دبر أديك دان كصبر تان معلمين تتاسع لها أرضي ديو نفتر شو أنا جهد بيان إذا تقول لي والبدن أنا لقون سدو هاي لا دور لام قال كشال هرمري وربعين تلك كشال هرمري مالن كاستما يديك سي إذا ميل هبلي أرضي قران كنا ماي تتحفيد ميل هبلي لها كبرنا كهاي وقدام بين والدين تا يا دان كودا سيوين كجا مهد عليه مجاهدين تا يوم معلمين تي أصو دبر أديك إن أبد كودا هير كان أيسو soo gaaraan may baxdayaane walaalo maanta ilaahay subxaana wa tacaala manhajii niinka gurmudeenno ardayda oo isan argaasano maanta aqoontiyo fasal koowaad laku bilaawo ilaa liixaad bandhikaayen walaay maalimiintii baren ha bandhikaay walaalihii juhdigaas higa maaliyad ahaan oo laku warqaba eh higa walbarashadiyo langhagar baha eh juhdigaas geliyeen walaalaha harakada shabaab almujaahidiin kama hasanyin dhammaantiyo buuruhunla maanta walaalaha ka bandhikay ardayda eed iyo eeda lanka ta'athuri diinka ilaahay iyo walila fahamsiiyey oo kheyr ah oo wanaag ah oyoo maanta ha bandhigeen eediyeeda aragday yaa anjeelani anka faraxani haddii waalidiin ana madarasada alqamar oo ay wax ka bartaan boqolaal arday ah oo wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa haatan laga dareemaya horumar waxbarasho oo aad u ballaaran kaas oo bacdallaahi ku yimid in la helay manhaj saafi ah oo ku salaysan diinta islaamka aad buu mahadsan cabdulqani ugu dambeyntiina wilaayada gedo ayaa soo gebagabaysay xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taasi oo ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi casaam carafaad iyo warbixinta warkan inoo haya munaasabadan oo si heersara loo soo agaasimay islamarkaana lagu soo xiriyey xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo ka socotay degmooyinka deegaanada wilaayada ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada ugaasyo nabadoono iyo waxgarad kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabada kelima towciya halkaasi ka jeediyey sheekh maxamed bishaar oo kamid a culimadiinka soomaaliyeed waxaan ummad muslimiinta ah si guud ahaaneed aan maaragtay maxaan ku rahdaa ugu dardaarmayaa si gaar ahaaneedna geeska afrika ummadda ku noolo muslimiinta midab kastoy leeyihiin luqad kastoy ku hadlayaan si khaas ahna ummadda soomaaliyeed aan maaragtay maxaan ku rahdaa aan ku boorinayaa الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابك إلهي إي سنة النبي عليه الصلاة والسلام إني النقضان وأي مارتي محنكور هذا إن كدين دكتان xiritaanka xafladda xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxaa ka hadlay ugaas cabdulaahi macalin haruun ugaas kabeesha horaarsame ugaas cabdinaasir ugaas kabeesha oromidig nabadoon xareed maadey nabadoonka beesha ibraahim xamladaas irshaadul umma ilaa sabiil irshaad oo gobolka annaga ka socotay insha allahu marka annaga odayaasha nuqubada gobolka ah waan soo dhoweynay waan qaadanay dadkan waan gaarsiinay insha allah barnaamijkaas si qiimo badan baa loogu faa'iidaystay ummaddana way ku baraarugtay wax badan oo moogta fasaaduhu magaalooyinka ridada ka soo baxayey oo dadka aynu ku baraarugsanayn oo laga hadlayna hadda waxaa weeyaan way istaageen sida telefoonada waaweyn bacda nimanka qadaadka xeeran sarwaalka dabada dhuuban waxyaabaha bulshada moogta caqiid ahaan aan u wanaagsanayn oo ka dhex jiray iyo wixii magaranaysaan ummadda lagala hadlay jazaakum allahu khayr baan leeyahay walaalahaas waajibkooda waa guteen taleefanada weyn baa mataqaanaa maaragtay oo fasaadka iyo dhibka iyo rafaadka mataqaana ummadda ku hayaa yaa mataqaa joojiyey waxyaabaha kamarooyinka leh ayaa la joojiyey dharka hooya igasiibka ahaabaa mataqaana ayaa laga hadlay jaaga xeerkaa laga hadlay dawada dhacday baa laga hadlay bicihii baa laga hadlay xaalufinta dhibtaa laga hadlay dharka khafiifka oo gabdhaha ay qaataan baa laga hadlay waxyaabaha laga hadlay oo dhan dadku waxaad moodaa cashir ay qaataan dadka marka aad bay marinteeda u dhaqan gashay ugu dambeyntii waxaa madasha munaasabada xafladda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqbaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaarana kala duwan waxaan ugu baaqaynaa bulshada muslimka ah maanta ummadda waxa la degay waa daroogo waxa la degay waa dhaqan xumo ay gaalada soo waariday waxaannu leennahay ka digtoonaado marna yaysan idinkidinin dhaqanxumada gaalada maxaa yeelay waxay rabaan sidii ayga yihiin inayna yeelaan annagana ma yeelinoo waa ka diidnay waxaa la rabaa marka insha allahu tacaala muslimiinta inay ilaashadaan mabda'ooda qayimka ah ee millada toosan ee diinta islaamka inay waxa weeyaan ku toosnaadaan waxa weeyaan qof kastaba diintiisa aanu marna laga fasaadinin waxaanu rajaynaynaa awaamirtii baxday maanta wixii ka dambeeyo inaan ficil u bedelna insha allahu tacaala wixii awaamir oo soo baxay oo dhan waxaan u bedeli doonaa ficil nin kastoo maalkaaga ilaasho annaga ma rabno qof maalkiis inaan ku xadgudubno muddadaas waa kugu dhammaatay wakhtigeeda dhammaaday yousan maalkaada dayacmin maalkaada ilaasho ilaahay ugu baq ilmahaada ilaasho diintooda ku dadaal cerdooda ku dadaal sharafkooda ku dadaal wanaageena aakhara iyo teena adduunya inta ay ku jirtaa insha allahu tacaala xamladan irshaadul umma ilaa sabiili rashaad oo muddo bil ah ka socotay wilaayada islaamiga ee gedo ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaystay dhammaan bulshada ku dhaqan degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo mahadsanid cazaam warbixintaasna waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al-andalus waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madala inta ka horeysa waxaan idinku dhaafayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu